iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wixitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed imaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dad badan oo dunida caanka ah ama aad ku taqaanaan dhinacyo gaar ah sida ganacsiga siyaasadda caafimaadka iyo adeegyada bulshada ayaa misana leh awoodo ay dhinacyo kale u isticmaalaan dadkaasi waxaa ka mid a madaxweyneyaal siyaasiyiin caana iyo weliba wariyayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan beyle ducaale wasiirka inkastoo aad siyaasadda ku barateen balse dhanka kalena waa abwaan heesaha curiya islamarkaana sameeyey heeso waddani u badan waxaa heesahaasi ka mida heesta ceelasha biyaha oo uu ku cabbiray dareenkii iyo dhibaatadii ka taagnayd deegaanka ceelasha biyaha ee dad badan oo barakacayaa leh ay ku noolaayeen waxaa ka mid a heesta la yidhaahda tanaa tii hore ka daran heesta calanka hees uu u qaaday dalka turkiga iyo sida ay madaxdooda ugu damqadeen soomaaliya hees magaalada muqdisho uu kaga hadlay iyo heesta soomaaliya waa mashruuc oo ah hees dad badan oo aan aniguba ka mid ahay aad u soo jiidatay wasiirka innagoo siyaasadda meel iska dhigayna qaybtan waxaan wax ka weydiin doonaa guud ahaan suugaantiisa kala duwan iyo dareenkiisa ku aadan suugaantan wadaniga u badan sidoo kalena dhegaystayaal suugaanta wax ka yaqaana ayaa su-aalo weydiin doona mudane wasiir marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mudane wasiir mase abwaanaan ku idhaahdaa cabdiraxmaan beele ma abwaannimadii maadaama aan ka sheekeynayna qaybtan waxaan isleeyahay armaaba tidhaahdaa abwaan ya marka marka ugu horeysa goormaad bilowda oo aad dareentay abwaannimada falastiin aada iyo aada iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan kaasoo salaamaya magaalada muqdisho oo hawo fiicani ka socoto dalkuna aada u fiican yahay naad iyo wanaag ka jiro intaan ini cisho walba way kasoo wanaagsanaysaa kolleyba kolleyba way jawiga aada iyo aad bu wanaagsan yahay waan kusalaamay ta labaad horta anigu abaan ma sheegan karo mana ihi gabayaanaha halki hadalkiisa badhaaf waxaan tiriyo haweeye anigu asarey baan ku sheegay hataa markaan internetka gelinayo my asarey is right here baan idhahdaa marka waxaan u malaynayaa wax macna ku fadiya waxaa igu horreeyay heesta caalanka ee qiimo la yidhaahdo oo soo baxday laba kun iyo lixdii i cannot say abwaanimaan bilaabay laakiin waxa weeye markaan cid iga qaada waayo arrinta calay disho maan iska wadwadaan waxaan wada karayo marka way iska jirjirtay anigu dadka heesaha jecellabaan weliga iska ahaa maaragta heesaha iyo suugaanta aada iyo aada iyo aada u daneeya marka laakiin tirintan aan tiriyey waktigaasa iyo hanraadkeedu ahaayo waktigaana waxaan weelacaa doornimo baan uga sheekey war arrintaa ciidankaanimayo gabayaayahe arrintaa wax ka qabta arrintaa sheekadaasi waxba dhibaata igu haysa wax ka qabta marka qaban waayeyna anigii waxaa laydaday baan yeelay heestaas ugu horreysay marka bal horta aan heesta qiiro wax yar dhegaystayaasha ka maqashiino
calankan qaayahano kudhee nabarkiisiyo waxaan ku qaboojacay iyaskuma koobi karayno hadday caanu u taan ilan dabadood la qabay waxaan dimiqayladhaan saadaa wacan baa qabnaa sidaa ku calool qabow sidaa ku calool qabow calankan qaayahano kudhayna barkiisiyo waxaan ku qabnaa jacay yaskuma koobi karayno hadday caanu qubtaan ileen dabadood la qabaye waxaan dibnaqaynadhaan saadaa wacan baa qabnaa sidaa ku calool qabow sidaa ku calool qabow
waxaan inta aanan suugaanta aada u fahmin ama heesta aan midhaha kala soo bixin adoo noo soo koobaya meelaha dareenkaaga fog aad ku cabirta ee heestaasi ku jira bal hal iyo laba nooga soo qabo
heesta qiro heesta calanka waxa aniga iyo calanka ayaa wada hadlaynaa dhalinyarkii soomaaliyada calanka kusoo kortay oo ambiana wahayn maagta oo khamiis walba waxaa laga hesi jiray ama calanka ama waxweyn shir baa ka dhacay magaalada liberville gabon december laba kun iyo lixdii marka waxaa isugu yimi wasiirada qaabilsan arrimaha beeraha iyo cuntada baa isugu yimi waxaa laga hadlaya waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo isku filaanshaha isku filaanshaha xagga xagga cuntada ya soo saarka oo isku filaado ayaa laga hadlaya marka wasiirada isku yimi wasiirada konton iyo saddex wadan baa yimi wasiiradoo dhan baa jooga kii soomaaliga calankiisa meeshuu yaallaa laakiin oda kuma fadhido kursi wal oo kaleba waa la fadhiyaa marka anigu waxaan wadaa delegation aan ka keenay african development banka podiumkii markaan sidaas kusoo tageegada calanadana way kala waawan yihiin way kala waawan yihiino markuu ministerka yahana waa level markuu directorka yahay waa level kani minister buu haya waa calan weyn markaa markaan podiumkiis taagay anigu waan doonaya inta yada yaraydan rito calankii soomaalida ayaa halkan iga agteeda yaalla alfabetical weeyaano waa s ma foga marka aniga waxaa ila noqotay markaan wax idhaaba inuu calankii ila hadlayo waan wada hadlayna wuxuu leeya waryaa a dhegeyso adiga halkaa maxaa ku diga halkanaad haye maxaa halkaa kugeeda halkan kaada marka waxbaa ii muuqday ama dadku runaa u qaatana mayaana u qaadan waxbaa ii muuqday anigu horta hadalkii waan dhamaysan kari waayey marka anigoo biyihii iyo wax abayo marba wax odhanaya ayaa sheekada ku dhamaatay markaa ninkaa odayga ah boqolaal meelood baan isku soo maray caalankii weynidiisii ayaa indhaha iga qaaday agteedana waa yahay markii breegii la baxay waan isaysan kari waayey caalankii baan u tegay waxagaa dhegeyso waan isla wareegnay waanana isku aakhira seegnay waan wada hadlaynaa ya mar hadda malaa wax kalaad muddo waan anugu caalankii waan isleeyahay aniga maskaxdayda ega maskaxdayda weeyaan waan garab fadhiistay laba hablood oo qaxooti meesha ah oo ilaan qaxooti gabdhaha meel walba joogeen shaah iyo wax dad soo dhiigeen marka af soomaaliga maqlin bay soomaaliga hay soo dhawaada waa kuwa ka daba qaadaya halkaasay horta heesaa iska bilaabantay
heesahaag waxay u badan yihiin inta ilaa hadda aan arka heese wadani ah ma jiraan heese jacayla oo aada curisay
waxa aan tiriya mar dhexdii ahayd mid aad jacayl u malayso laakiin aan jacayl ahayn iyaduna iska un qiraysan ayaan tiriyey waxay ku saabsan tahay nin odayahoo dadka qoryaha iska haysta dadka qoryaha iska haystee iska iska kariidane inuu haynka haystee faraqana qaadi wax ugu jiraan qori lalaadsanaya gabad soomaaliyeed buu doonaya inuu inuu inuu inuu yidhahdo waan ku guursanaya marka inaan de iyadana waxay leedahay waraa dhegeyso gabadh soomaaliyada isliibu dhalatay oo qurux badan oo meel iska maraysa iyo isagoo adyaabta siduu yahay ayuu damcaynu inaan isguursano marka dhaway diidaysaayo sheekadu halkaasay maraysaayo waxay leedahay intaas saa tahay qorigaaya waxaa wadee dadaan waxba kuu geysanad aada urunka ka goynayse dasiinkaagu qaad saadka yahay ya waxaad ku nooshahay de isma geyne waxaad leedahay dhinac ii dhaaf bay leedahay maya aan isguursano marka sheekada lafteedu waa iska sheeko qiiraysan taasaan u malaynaya ina igu dhow yahay waana ishadow wax loo samaynaya music baa loo samaynaya waa la maqli doonaa hadii layidhaha n hees had waxadda waxaa jirta la yidhaahdo muqdisho oo aad ku sheegtay taariikhdii hore ee magaalada iyo sidii ay beri ahaan jirtay adiga markii aad muqdisho kusoo noqotay adoo wasiir ah meeqa sana ayaad moogeed muqdisho maxayse ahayd dareenka kuugu horeeyey ee indhahaagu ay qabteen ama ku soo jiita ama aad ku faraxda ama aad ka naxda ee magaalada aada ugu timid horta waxaan sheegayaa halkan ka sheegayaa hees wal oo maanta la tumay ama kuwa internetka ku jira intaba waxa waxaa sameeyey beriyo hore mid aan internetka ku jirnina ma jirto internetka ku jiraan waa un markaan halkan iyarsananintii kulanay un baan mid mid usoo qabto taana tuma taana tuma laakiin mid waliba way taariikhaysan tahay mid waliba heesta ugu dambeysay aan sameeyey waa muqdishoda weeyaan muqdisho waxaan sameeyey november two thousand thirteenki baan sameeyey anigoo halkan mission u imi oo african development ka socda oo dad fara badan ila socdaan oo mashruucii resilienska iyo rural developmentka waxaasaan wadnay marka muddo dheer baan markaas ka maqnaa muqdisho i would say waxay igu dambeysay marka laadisayna toddoba iyo sideetankii baa igu dambeysay magaaladana oo wadwadhayso quruxda aad yaabto ma ogtihiin magaalada muqdishaynu joognaa ayay sheekadu ahayd nadaafada iyo arrimaha iyo galabtii marka dad saa usoo baxaan markaan halkan nimi hotel jaziiraan gallay markaasaa ciidamadii u n kana ilaalinaya waxaa nala socdaa qole aan bankii afrikaan ka keenayo securitygi bank oo dhan baa nala socda nimankaa waa la gawrgurucda la isleeyahay maarata laba cisho markaana wuu joogo halkaa bolkaniga een arka dadkii soomaaliyeed iska socda anigu kabahaygaan ciidaday caawisteedaan qaatay nimankii oo dhan waan ka dhuuntay misankana anigaa watin waan ka dhuuntay gaadhi baan iska raacay sugu qaantigin dama dadkaasa laiga gara kol haddaan cidi oqoon markaa muqdisho sawiraan kasoo qaatay oo meeshii sayidkaan tegey oo halkii baarlamaanka dhulkii aan dirka kusii garanayaan tegay baarlamaankii casaa waxba ku oolin anigoo muraaqaysan baan iloo qeeraysanoo ino dhibaata ay haysato soo galay next daygii markaa meesha ka tegey diyaaraddu markay saa u kacday allaa igu ogi ayaan daaqada saa uga soo eegay markaasaa niyaddeydii waxa gashay nineteen seventy sixkii markaan imi markaasi ugu horreysay imi seventy six waa mise many many years ago quracdiya nidaamka intaasoo ah baislaa ugu wareegsatay diyaaradda wadugalka marka maxaad muqdisho aniga qalbigay maroojisaa halkaasay ka dhalatay diyaaraddii markaan ka degay tunis way dhamayd waa mahadsantaa wasiir heesta muqdisho wax waxaan siinayaa markana dhinacii dhegeystayaasha halow magacaaga adoo ku bilaabaya xaggee kasoo hadlaysa walaal
falastiin waa mahadsan tahay waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho magacayguna waa abwaan cismaan cabdullaahi guure walaal haye cismaan suugaanyahanna waa tahay waad gabaydaa agaasimaha radio kulmiyana waa tahay oo idaacadda iyo suugaanta si fiican aad ugu fiican tahay wasiirka suugaantiisi maxaa ka dhegaysatay maxaa ku soo jiitay maxaadse ka weydiin lahayd
waa mahadsan tahay waanan u mahad celinayaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya mudane bayle oo ah haddii alla kuuran yahay nin aan isleeyahay wasiirada maanta soomaaliya ka jira waa ninka ugu firfircoon haddana suugaanyahana oo weliba suugaantiisu aada u qiimo badan tahay waxaan rabay inaan su-aalo wasiirka heeska la yidhaahdo adiga moogow hurda ee soomaaliya waa mashruuc ayaan rabay erayadiisa haddii alla kuu roon yahay inaan wax ka weydiiyo wasiirka heeska wuxuu ku bilaabayaa adaa moogow hurdo maqana joogaa tahe soomaaliya waa mashruuc beydka labaadna wuxuu ka bilaabanayaa adaa moogow hurdo waxaan kuu muuqanayo soomaaliya waa mashruuc beydka saddexaad wuxuu ka bilaabanayaa adaa moogow hurdo maqana maqaarsaaraa tahe calaa kulli xaal waxaa kamid a haddana erayadeeda oo aan rabay inuu iga jawaabo inaanay midoobi karin mataano rumaad ahayn rag baa maaloo yaqaan marka heeskaas iyo micnihiisa iyo ujeedadiisa ayaan rabay wasiirku inuu u faahfaahiyo dhegaystayaasha iyo anigaba sababtoo ah muran badan oo magaalada ka dhex abuuray hadda idaacadda aan joogo raadiyo kulmiya waa saarnay su-aalo badan ayaa nooga soo laabtay marka dadka qaar waxayba ufasirayaan wasiirku wuxuu la hadlayaa madaxweynaha ayuu ula jeedaa qaar waxay ku dhahayaan ra-iisul wasaare ula jeedaa qaar guddoomiyaha baarlamaanka ula jeedaa qolaba meelay la aadey marka heeskaasaan rabay inuu fasir saxa ka bixiyo su-aasheeda labaadna waxay tahay madaxda soomaalida waxaa lagu xantaa hadalkooda iyo ficilkoodu inuusan islahayn marka ma la dhihi karaa madaxdu hadday suugaan tiri lahaayeen sida wasiirka arrimaha dibadda mudane bayl oo kale runtay ku sheegi lahaayeen suugaanta ee qudbooyinkaay been ku sheegaan taasna waa rabay inuu iga jawaabo labadaasaan hormarsanaya marka hore waa mahadsan tahay haye haye wasiir
horta marka hore waxaan sheegayaa waxa weeye heestaas soomaaliya waa mashhuur waxay soo baxday january waa la qoray january shan iyo tobankeedii two thousand eleven ayaa la qoray heestaas iyada oo hees dheer ah ayaa la qoray isla sanadkaa waxaa loo sameeyey cod baa loo sameeyey music baa loo sameeyey waxa uu sameeyey ninaad wada taqaanaan oo hargeysa jooga oo la yidhaahdo abdinaasir macalin aydiid heestaa lafteeda waan hayaa inadkana iyana way ku jirtaa isla waktigaas ku jirtaa iyada iyo heesta ilaa celisha biyaha internetka labaduu ku jiraan ilaa waktigaasaanay galeen internetka egar marka wax maanta la sameeyey iyo wax cid loola jeeday iyo ya adaa moodo hurdoo maqana joogaa tee soomaaliya waa mashruuc galkaa ma habeen dhammaan malabka doocan ka baxa sidii midhihii jannada adduunyadu muudsatoo muraad baa laga wataa adoon muran dheer u gelin baabanayba adoon muran dheer u gelin midnaxda ka qaado oo haddaan isu mawjad nahay adaa macnaha ila gara marka horean waxaan fahmaya anuu inuu qofba dhinacuu doona u qaadayo wax qof ka weyn weeyaan wax qof keliya ka weyn oo qof madax ka weyn waa wax ragga soomaaliyeed oo dhan ayaa mooga anu waan idhahdaa mooge magacyo badan buu leeyahay moogaa la yidhaha dina jicibir baa la yidhaha dina kaasaali baa la yidhaha waxaa la yidhaahdaa waa caduur baa la yidhaha waxaasoo dhan ninka soomaaliyeed by and large and average ayadoo dalkii burburay oo adiiba ku roon yahay madaxeeni dhulka galay oo dadkeenii iyo dumarkeenii iyo asaydeenii dhulka tuban tahay oo jeera ku jiraan gabdhaheenii wixii la doona lagu sameeya indhahaagoo shana ana jiiq odhan karayn ayuu haddana soo mutaxan yahay u leeyahay ama qabiilahan ama waxbaanahay anigu waxaan leeyahay waxaa mood inaad indarbaa tahay
adaamogow maqana joogaa tahee soomaaliya waa mashruucoo dalkaa madaxdaynamaan malabka doocan ka baxa sidii midhihii jannada adduunyadu muudsato muraad baa laga wataa adoon muran dheeru gelin mulaxda ka qaada oo haddaan isku mawja tahay haddaa macnahayla garan masiibada ooganiyo jabkay kula maagayin miyaan wanadu ku soolin xaggee hadalka mara soomaaliya waa mashruuc
waa mashruuc iyo heesihii kale ka horeeyey heesta qiiroo kale iyo arrimaha soomaaliyana aada uga hadlaysay maanta intii hore markaad heesahan tirinayso waa ka duwan tahay waxaad tahay wasiirka arrimaha dibadda waxaa og tahay siyaasadaha socda waxaad og tahay siyaasadaha wadamada aad howlaha idinka dhexeeyaan ama aad shaqada u tagto ama aad shirarka u tagto ay soomaaliya ka leeyihiin adduunyadii oo dhan ayaad arkaysaa fakarkeeda ku wajahnaa soomaaliya markaad heestaas iyo waxa hadda waaye aragnimada ku kororta aa fiiriso ma isleedahay heestaadii maantayba oo aad wax walba og tahay haddii tiri lagu yidhaahdaba saanaad u tirin lahayd mise waxaa jira isbeddel ku saabsan heestaasi oo hadda kugu dhashay mise meeshii mudnayd inay weli taagan tahay markaad qiimeyntaadan ku kabta ayaa kuu muuqata may ma taagn ma taagne waxyaalo badan baa imika haddaan hees tiriyo waxaan waxyaalo kaloo badan baan sheegi lahaa soomaaliya maanta halkii ay joogtay sanad hortii ma joogto dhexdeennana waxaa majority baa ka muuqda dhexdeenna oo ilma jicimberi waxbaa usoo kordhaya waxbaa usoo kordhaya indhahay kasoo kala qaadayaan inta wax kala garanaysaa soo badanaysa ya ma madaxda ha noqoto ama dadka kaleba ha noqotee ya inta welikiibaan soo taabanayee baa soo badanaysaa adduunyaduna sidaasay dareensan tahay adduunyadu waxay dareensan tahay maanta inay soomaalidu soo toostay oo ay kursigeedii ku fadhiisatay oo ay dacwadeedii akrisanayso ya oo ay waxeedii articulate garaysanayso oo ay xaqa wixii ka maqnaa doodo karayso daciif bay taa way way way dhiibataa laakiin ay leedahay waay kan leedahay meel walba wareerka yaa jooga anaa jooga maxaad rabtaa wareerka yaa jooga anaa jooga sheekh caruureed baa saa ula jirtay ayaa jooga marka maanta haddaan heestiriyo hees ka yidi dilo badan baan tirin lahaa sidaadaba adiga hadda siyaasadaad ka shaqaysaa siyaasaddii weliba arrimaha dibadda soomaaliya siyaasaddan waxaa la sheegaa in ay tahay howl adag oo madax wareerkeeda leh haddii aan si kale ku iraahdo wasiirnimadaada sidee u saamaysaa abwaannimadaada wal abwanimadu waa un qayb yar yar yar yar waxaan islaahay waad waad qaban karaysaa waa in yar wey anu markaan ama diyaarada raaco ama exercise wax samaynayo ama ino shaqada kale weyna ka imaado wax iga soo hordhaca weeyaan laakiin waxa mas-uuliyadda ay saarina tahay waxa weeye inay qayb ka qaato wadanka soo celintiisa inay qayb ka qaato madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dawladdu visionka ay ay ay samaysay inaan implementationkiisa galo dhaqangelintiisa xagga dibadda marka really waxaan umalaynayaa de waa un waxun iska hobyun weyaan kan waa iska hobyuno waxyaalaha marka shaqada kale kaasoo dhamaato aad aad aad ku maaragoobaysa unbay unbay tani tahay dareenkaagu saa yahay laakiin shaqadeeda inteeda badan de waxa weya waxaa kale ino nation building weeyaan ino dhismaha nationka uu yahay waxaan umalaynayaa inaanay wax badan ka bedelayn
waa mahadsan tahay wasiir markana dhegeystaha xiga magacaaga iyo walaal meesha aada joogtid
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cumar xabeeb nuur cumar tayjar kaala soo hadlaya magaalada muqdisho waan salaamaya v o a iyo wasiirka intaba haddii aan hore usii gala su-aashayda dabcan waa mar kale uga mahad celinaya wasiirka runtii waxaad moodaa suugaanta soomaalidu inay hodan ku tahay badna ay tahay taasoo tusaale looga soo qaadan karo habba mawduuca iyo meesha ay galayaan lakiin waxaan rabay hal su-aal oo keliya inaan weydiiyo soomaaliya burburkii qarankii ku dhacay koo iyo sagaashankii kadib waxay noqotay meelo martigelisa siyaasadaha iyo tijaabooyinka beesha calanka laguna tilmaami karo runtii marka suugaanta ama heesaha uu qaado wasiirka waxaa kamid ahayd yani midaan muqd muqdisho waa mashruuc soomaaliya waa soomaaliya waa mashruuc soomaaliya waa mashruuc ma mala ha okay yes soomaaliya waa mashruuc ma la dhihi karaa waxaa loola jeedaa in soomaaliya danaha guud iyo danaha gaar ahaaneed labadaba lagu tijaabsado dawladaha deriska la-ah tusaale ahaana ay yihiin meelo ay maaragta maxaan ku rahdaa mashruucyadooda iyo danahoodaba ay ka fushadaan oo muraayad ah oo ay ka arkaan waa mahadsan tahay hay wasiir
maya waxa waxa weeye horta waxaad og tahay adduunka bini aadanka waa waa la dersay dersay dersay dersay anthropologiska sociologiska psychologiska ayaa si fiican bini aadanka udersa u dersay oo bini aadanku haddaanay lahayn qawaaniin kala ilaalisa oo kala xasmata xoolaha waxba kama duwana qawaaniintun baa laga baqaya maanta qawaaniinta haddii la laabo ninba ninkuu ka xoog weynayaa wuxuu haysa u ka qaadanaya marka kii xoogga weynaayo wixii qaatay qaanuun damba inuu soo noqdo dani uma jirto siday ugu badinayso unbuu bini aadanku shaqada u qabanayo siday ugu badinayso ama si nidaama ha noqoto ya ama si khariban ha noqoto tallaababa tallaabay kuu dhiibeysaa tallaababa tallaabay kuu dhiibeysaa sidaas dana kalaa samaysmaya eegada mashaariic baa samaysmaysa mashaariicdu gudaha iyo dibadda way ka samaysmaysaa qof waliba interestkiisa nation waliba interestkiisa ayuu eegayaa waxba kama gelin wixii kale dhibaata dhibaata way imaansa waxba kama gelin marka mashaariic badan badan badan oo internal iyo outside ba leh my friend ayaa samaysmay mashaariicdaana haddii ay dad gudihii isqabsan waayaan oo ay mashruuc nationa samayn waayaan ya mashruuc nationa samayn waayaan mashaariicdaa yaryar ayaa dalka karkaad ka seejinaysa nin baa gediyey wuxuu yidhi cabdiidaan baa la ohan jiray shan soomaaliya wada socdo calan ka sheekeeya shilmaa la arkaya waa su-aal sharad ka yaalaay makhaayidaad toodoorag meeshaad doontaba fadhiiso arbal waa kaase shan qof oo soomaaliya waan qabiile ka sheekeyn adigu ah kaftankii baa qabiile noqday
intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan beyle ducaale wasiirka inkastoo aad dhanka siyaasadda ku taqaanaan haddana qaybtan waxaan si gaara uga waraysanayay suugaan kala duwan oo uu xuriyey oo u badan waddani taniitaan si dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalan
aad ay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiineysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington